أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo qarax khasaara lagu gaarsiiyey salbiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya kataib al akhbari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan maamulka galaaraaca jubbaland ayaa sheegay in dowlada shisheeye ay ka dambeeyaan xiisadda ka taagan degmada baladxaawe ee gobolka gedo maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo waa habeenimo khamiisa toban iyo saddexda bisha safar kuna afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada warkaasoo faahfaahsan qarax khasaara lagu gaarsiiyey salbiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo salibiyiinta kenyaatiga oo ka soo baxay deegaanka waalmareer kuna siijeeda yombis ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya qaraxa waxaa lagu burburiyey gaari beeba waxaana bakhti iyo dhaawac ku noqday askarta kufaarta kenyaatiga ee la socday gaariga beebahee la burburiyey kataib al akhbari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan
filimkan oo soconaya wax ka badan laba daqiiqo waxaa baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya inkastoo wakhtigiisa uu yaryahay haddana waxaa ka buuxa macluumaad fara badan oo farxad gelinaya quluubta dadka muslimiinta dhanka kalena cara ku abuuraya cadowga allaah ee duulaanka shareeca ladirirka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga waxaa filimkan laga soo saaray weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka gumare oo ka mid a deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan halkaas oo ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen wuxuu filimka ku bilaabanayaa taqadumka ciidamada mujaahidiinta iyo rasaasta qoryaha ka dhacda oo sida darandoorigi oo kale ugu hoobanaysa difaacyada cadowga sida caadada ah maleeshiyaadka murtadiintu markaay maqlaan dhammacda kulul ee mujaahidiinta dhankooda ka imaanayso waxay ka farxadaan difaacyadii iyo goobihii ay ku sugnaayeen waxaana la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo sida ari dhurwaa galay oo kale u cararaya hoodka iyaga oo ay ku socoto xabadda mujaahidiinta filimkan kataa'ib al ikhbaariya ay ka soo saartay deegaanka gumare ee wilaayada islaamiga hiiraan waxa uu qeyb ka yahay aflaam jihaadi ah oo maalmihii ugu dambeeyey kataa'ib al ikhbaariya ay ka soo saaraysay howlgallada ciidamada mujaahidiinta iyo xasuuqa maleeshiyaadka murtadiintu ay kala kulmeen weeraradii barakeysnaa ee ka dhacay bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan
mahadsaned abu xasaan maamulka gaalaa raaca jubbaland ayaa sheegay in dowlada shisheeye ay ka dambeeyaan xiisada ka taagan degmada balad xaawe ee gobolka gedo haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yari iyada oo maalmo ka hor maamulka ridada ee la baxay jubbaland laga farmaroojiyey gacan ku-haynta magaalada beled xawo ayaa ku-xigeenka madaxa maamulkaasi maxamuud sayid aadam uu ku eedeeyey kooxda ridada in gobolka gedo ay ka abuurayso colaad ay gadaal ka riixayaan dalalka masar iyo eritreya murtad maxamuud sayid aadam ayaa sheegay in xasan garguurta iyo kooxdiisu ay wadaan qorshe ka dhan ah bulshada soomaaliyeed oo lagu doonayo ayuu yidhi in colaadaha iyo khilaafaadka ka dhex jira dowladaha geeska afrika loo soo xawilo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka gedo dagaal maalmo ka hor kooxda axmed midoobe looga faramaroojiyey magaalada beled xaawo ayuu madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ku micneeyey mid ay ka dambeeyaan dowladaha masar iyo eritreya isagoo wacad ku maray in marnabo aanay ka tanaasuli doonin gacan ku-haynta magaalada islamarkaana ay ka hortegayaan awaamiirta khaldan ee kasoo baxaysa ayuu yidhi kooxda villa soomaaliya deegaanka waxaa ka jira aragti kooxda xamar ay rabto inay deegaankan ka hirgeliso oo fikir bal isku hayaa shaksi kama hadlayno waxaanu dadaalaynaa dowladaha golobalka adduunka geeska africa wax laisku haysto oo interesada dowladaha ka dhexeeya khilaafaadkooda inaan loola soo qorin oo deegaanka iyaga aan la keenin oo laga dhigin meel colaadeed awalba annaga maaragtay kasoo qabanayna burburkii hore baa waxaa moodaa aragti eritrea iyo masar iyo leeyihiin oo qabin gobolka loo soo wareejiy waa mushkiladda bilaxa oo ciidamada ka dhexaysa nasiib daro iskuhay waa aragti aragti xamar laga soo daminiyey oo deegaanka nabadgelyo xumo ka abuurtay ciidamadii la tacaala weeye oo maaragtay mushkiladda oo xarumihii ay deganaayeen intay kasoo baxeen xaggan waqooyiga magaalada badaxa wadais ka samays weye mid hadda cabashada keenayso walaalow badaxa oo gacanteeda kama baxayso meel ilaahay deegaan dee aan leenahay qarniyaal iyo qarniyaal waana waana deegaanka iyagii cid xaranaysa cid gacanteeda ka baxinaysa ma jirto ciidamada dowladda federaalka waxa la yidhahdana ma jiraan annaga dowladda federaalka aan nahay dowladda federaalka dhismeedkeeda waa laba heer heerkii dowladda dhexe iyo heerkii dowladii goboleedka ama dowladihii federaalka xubnaha ka ahaa weeye labada ciidanna waa laba ciidan oo dastuuri ah marka amarka muqdisho laga soo bixina markuu meesha ka baxa deegaanka deganaashu helaya marka amarkaa khaldan inuusan shaqayn weeye waxa annagaanu ka hortegayna weye soomaaliya dan ugu jirin hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyada oo maamulka kooxda ridada ugu magacaaban gobolka gedo ay saacadihii lasoo dhaafay xaqiijiyeen in saraakiisha ciidanka itoobiya ee ku sugan degmada doolow ay muddo saddex cishoa u qabteen in taliyaha sirdoonka ee kooxda villa soomaaliya ee gobolka gedo cabdirashiid jaran iyo maleeshiyaadkiisu ay kaga baxaan magaalada beled xaawo dhiilo colaadeed ayaana halkaasi ka taagan waxaana socda abaabul xoogan oo labada dhinac ah iyadaoo kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka jubbaland lagu soo waramayo in lasoo dhoobay deegaano kaabiga ku haya beled xaawo halka kooxda ridaduna ay halka kooxda ridaduna ay gudaha magaalada beled xaawo ku daabulayso hub iyo ciidan fara badan mahadsaned caliyare maktabka dacwada wilaayada ba ayaa dowladiinii usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya weli waxaa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee walaada islaamigaha ee baay si toosa uga socdaa xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee ahaa u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya taasoo hadda lagu sii baahiyey deegaano badan tuulada hobashoole oo aada ugu dhow deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo ayaa la gaarsiiyey dowradan taas oo ay ka faa'iidaysteen saddex boqol iyo toddobaatan ruux oo ka mid ah bulshada deegaankaas oo rag iyo dumar ka kooban dowladan oo socotay muddo hal bil oo xiriir ah waxay xambaarsaneed duruus muhiim ah oo ku saabsan salaadda iyo shuruudeeda muddadii ay dowladda socotay ay dadka deegaanka uga faa'iidaysteen qaabkii ugu wanaagsanaa ugu horeenna waxaa munaasabadii gebagabada laga soo jeediyey warbixin ku saabsan dowladda iyo waxyaabihii ay diiradda saaraysay unoo geeki roogna hoobashoole oo kumada degmada baydhow walaayada islaamiga baay may baan fadhiynaaha xamlo oo degmada baydhabo ka socoto dowlaad ku dhaladaan inilaa gebagabaahay xamladaasoo magaasha laaraw salluu kamaa ra'aytumuuni yusalli salaada tukuda sidaan in aragdan inun tukudanahu ilaahay ley tangeedaa may waa lafaday umutamay waa salaadii onti sidii nabi muhammad untukudaan oo xamladaas oo shicaar shana ay asalaatu miftaaxu aljanna salaada may waa ahaan jannaada furaashew hadaf kale kulahaayay hamladan may bahaytayhi anti bulshada muslimiinta eh ee may waa salaadiyo nagato tii nabilaahi moxamed alayhi salaatu wasalaam oo daawadiisaas kadir ilaahay fadijay subxaanahu watacaala insha allahu hamladaas taasay yaan fadhiina sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka hobashoole ee dowladan loo soo xiray ayaa ka warbixiyey duruustii la siiyey muddadii ay socotay iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda casharadaasi
maywa walaayida siisimba dareemasaan un aradan hukun hakalayaha kadeerni maywa anamay jareeha lixdan iyohonayow sadesini jar hukun kaleha arag hukun gal oo hukunkiisi aad bara silay dhuganlahay silay ulaadan dhalaay hukunkaas maywaha walkalaydadla baraayo latiininana baraayo lankinkoynana maywaha labaatan jilin oo beesadana beesa neeferingalagadaw ganaxna noogadaw yaha roogni haddana ma ilaahay kamahadsanaaha unoonana baraw diinkii oo un ilaahaynin abuuri ini una gudanob ilaahaynin abuuri oo laka cibaadaysadaa inanana baroodnaha nin qaado meelkasna nin hokoy tan yeedee may waa may kama hasan ilaahay subxaanahu watacaala iyo fadija iyo kama hasan fuma walaayida kama hasan gobol i degme iyo amiirka guud antiiba oo arrintan hagalgaada iyo kama hasan may kale ka dareey reer hoobishuul ini walbarataan may waa hamig isin dhisan geliya arag oo haytan may waa dowladan tuuliyaal badan saata amiirka siin sheegay amiiru dacwa siin sheegay tuuliyaal badan ayaa inta noo jiraan maheln nasiibkiisa ngadlaag maheln intii walaayadan hadi doori sheegno inti nagati dooridan ini afar ishan wali ati mooji horta afar ete ona niin sheegnaw inti layna niinka sheegnaw oo waana may waa hordhaan tawxiidan la akriyaay hordhaan tawxiid iyo aridun laka akriyaay markan dadka breeroobish walma inka digay dadka jafoo jeeraano madiyoonew doorida lakooyi may waa ankooyane may waa dhuumadaayaan walwiingasinkamoqandhuumateena doorida kooy muslimiinti doorida haninga galadaynin sheenti yang madiyaan indaasku dib may fadaane lanki sagiire inyar dadka ilanki balange inyar ilanki inwin migile ilanki inyar inwin balange dooridan gowli degmi lankenalagaal ilahi khayrsiya may fadaane inini insocod siaxtan bilawni haat iya fadaan ilaahayanka maadiyaane mayanka maadiyaane amiirka guudanka winyi abubeyde ugu dambeenna waxaa goobta ka hadlay islamarkaana madasha kelimaad dardaarana ka jeediyey suldaan xasan maxamed ibraahim iyo suldaan aadan cabdiraxmaan oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee baay markan saa sababtiye ini salaada dadka regaah masaajida sheenan jamaacooyinka likooyan hangraabta idiya ka tukut yaa fadla badan widiba haddii masaajid kooyo bateen safka safka inka dambe reer jiroon fadla badan warja saasu markan tan salaadan anta gaabanaa kugbahe waryaable dedaalahaytan dedaalkin alka daram dadkii may waa jiilka geeka diinta dadka maamul fadaayeetin waanata geeka halkin eed baan wanaagsanya gaala yaaba guurtey hoob gaala luwaay dadki arad maamul fadey gaarjon udlaad nagada faden gaarjon gaariyin nagada faden atin ha ka dhowaada dedaalka dedaalka dare maysan lana reer rubinshool eedi eeda la tawfiida hasin hasin waafaqti alxamdulilah walaha arday lasina dardaarmahay maataa firiska may la rey walaha hoobs roro mareer lundhawa horan roora leeha walay waana hata lasiin kana nagohay ardayda hor dadkun horan ka heena buraarigeyma horan ka heena lelisigle ilaahay horse arday siin buraariji khayri khayr badan waa hortuba arday lasiin ka tuhmaayay walaal hasiin kor qaaday intun tuule hasiin kor qaaday inta kitaabo lasiin sheenay saasasan lana tankala madi anata afkay oo nogobadii ka hadalaw anti hata ardayda lasiin sheegay galantiin ay ku banay inti dambana dhimaatirada ulmaba ilaahay seegna siibay ardayda ee oroodinka jarte bidateedinka jarte miilkasta biroogde asalki horolankii ulme largoon haaday aawow hoobler lambeerlin falaambo halaagulin lafoofambo saadoolin waraabiawleel argaayme kooy ardeed walaka baray kitaabkan wakin akriyay malherfane malheli jarne toofiga ilaahay dad hawaafiji alxamdulilah ulmaadayaba kitaabsha liwareegdo hayti geeglan walku qaadad leyla waaysinya dadki walku qaadad ilaahay siinka weel taasna waa siinka do-aayan alxamdulilah horay xamlada salaada waxay sidoo kale gaartay deegaano badan oo hoosaga magaalada baydhabo kuwaasoo wax badan ay ka faa'iideen dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaasi maxasanad bashiir guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimood ka dhegeystaneyseen idaacadda islaamiga andulus waa naga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu